wafdi ballaaran oo uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka la baxay jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa gaaray dalka itoobiya halkaasooy kulamo kula yeesheen saraakiisha ugu sarreeya ciidanka milatariga itoobiya maxamuud sayid aadan oo ay safarkiisa ku helinayeen wasiirada tamarta iyo kheyraadka biyaha ah axmed baraaki zubayr iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada mascuud cabdulaahi axmed ayaa la kulmay taliyaha ciidamada itoobiya ninka lagu magacaabo berhanu jula qoraal kooban oo lagu baahiyey warbaahinta maamulka la baxay jubbaland ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo in si nabad ah ay u wada noolaadaan dadka deggan xuduudaha sida warka loo dhigay tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dowladda itoobiya ay ciidamo hor leh soo gelisay gobolka gedo kuwaasoo qayb ka noqonaya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo axmed madoobe